maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay ku guulaysteen in gaadiidka xamuulka ay u furaan waddada afgooye oo muddo ku dhowaad toddobaada u xayirnayd khilaaf soo kala dhex galay ciidamada aawadeed wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray
ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo hab macwiisley ahaan u abaabulan ayaa khilaaf soo kala dhex galay wuxuu sababay muddo shan maalin waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye inaysan wax gaadiid oo xamuul sida isticmaalin maamulka gobolka shabeellada hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu xallinayo labada ciidan ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay ku guulaysteen inay furaan waddada gaadiidka xamuulkana si caadi ay u maraan guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo degmada afgooye ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa sheegay inay xal ka gaareen xiisadii u dhexaysay labada ciidan ee sababtay waddada gaadiidka inay mari waayaan islamarkaana haatan waddadu ay furan tahay arrinta ku saabsan xayiraada gawaarida ku jooga magaalada afgooye waxay ahayd mid is-afgarawaa oo ciidamo deegaanka ah ama ciidamada difaaca deegaanka ay sameeyeen howlgallo kadibna isfahamwaa ayaa meeshaas ka dhashay isfaamwaagaasina wuxuu sababay in gawaaridii ay wada istaagaan oo meeshii ay isku socodkii degmooyinka gobolka shabeellada hoose iyo gawaaridii sii gudbayay ay ku xayirmaan magaalada afgooye arrintaas ayay ahayd waxaa dadaallo badan ayaan ku bixinay in ciidamadii aan la hadalnay ciidamadiina aan kala hadalnay sidii howlgalka ay ugu ekaan lahaayeen wax kale oo intaas ka badanna aysan u dhici laheen ciidamadiina waan ku guulaysanay maanta ayaana waddada si rasmi ah u furnay guddoomiye muddo intee la-eg ayay gaadiidka badeecooyinka u suurtageli weysay waddadaasi afgooye inay maraan maxaase arrimahaasi sabab u ah
ilaa shan cisho ayay waddada xirneyd wax ziyaadaha ma aysan jirin waa oon kala shaki keliya ayuu ahaa oo ciidamadana meeshaas meel ayay deganaayeen ciidamadana waxay yidhaahdeen annagu wax gaadiida oo aan lacag ka qaadnayna maysan jirin wax caddeemahana maysan jirin balse shaki un keliya ayaa jiray arrintaasina waa waa la xaliyay haddeertaana si guula ayay kusoo dhammaatay waa gartay ciidamada dowladda marka laga soo tagay ciidamada kale ee khilaafka uu kala dhexeeyey waa ciidamo noocee ciidamadaasi waa ciidamo deegaanka oo diyaarna u ah inay difaacaan deegaankooda xoreyntana ay ka qayb qaataan annaga ayaana abaawulkooda ugu horreeyana lahayn haddeertaana waxaan ku heshiinay inay howlgalka wejiga labaad ee qaybta ugu weyn ay ka qaadan doonaan ee xoreynta gobolka shabeellada hoose guud ahaantiisa gaar ahaan deegaanada hoos yimaadan degmada afgooye ay noqon doonaan ciidamada difaaca amase xoreynta deegaanadaasi qaybta ugu weyn ka qaadan doonaan hadduu alla idmo dhinaca kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu xusay in waddada afgooye ay tahay marin muhiim ah oo ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah waddada afgooye ee u baxda gobollada dalkao dhan waa waddo muhiim ah ilaa gobollada baay iyo bakool iyo gedo halkaan loo maro sidoo kale shabeelooyinka xataa jubooyinkaan dhilaa gawaarad u socoto meeshaan ayay maraan marka waa waddo halbowlaha oo mar kastaba ay ku xiran tahay safaradaasi oo idil ay meelay maraan ay tahay haddii hakad uu ku yimaadana ay dhibaato ku keeni karto gobolladaas oo dhan wixii dalaga amase wixii wax soo saarka dibadaha laga keeno badanaa burka iyo beriiska iyo sokorta iyo wax alaalo qutul daruuriga oo dhanba ay ku yaraanayaan deegaanadaas inay gaaraan muddo ku dhowaad toddobaad ayaa waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho waxaa ku xayirnaa in ka badan boqol gaadiidka xamuulka oo badeecooyin kala duwan u siday gobollada shabeellaha hoose baay gado bakool iyo jubbada dhexe mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo